Maalintii afraad oo xiriir ah ayaa waxaa deegaanka Galgalato ee dhaca duleedka magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ku xayiran gaadiid isugu jira xamuul iyo rakaab oo ka soo baxay magaalada kuna sii jeeda gobollada dalka. Muuqaallo laga soo duubay goobta ay dadkan ku xayiran yihiin ayaa muujinaya gaadiid badan oo ku xaniban waddooyinka, waxaana dadka xayiran ay sheegayaan in isbaarada uu qayb ka yahay Macalin Mahdi oo ah taliyaha booliiska dowladda federaalka ee gobolka Banaadir, iyagoona intaasi ku daray in dadka qaar la xiray ayna halkaasi ku haysato dhibaatooyin kala duwan. Haddaba waa kuwan qaarkood oo ka warramaya xaaladda ku haysata halkaasi.
sababta halkaan gaaridu u dhooban tahay waa dad masaafira u socda gobollada dalka oo kala duwan dhibaataa meeshaan nugu haysato isbaara sharci darraa oo niman isku sheegaya dalladda gobolka banaadir halkaan nagu haayo maalintii afaraadaan taagannahay sabdi axad isniin talaado waxaa taagan dad waayeellaa carruur cid kasta meesha waa lagu baaba'ay dad waa naga xidhan yahay dhibaato badanaa meesha ka jirto meesha waxaa dhibaatada ku haayo nin la yidhaha macalin mahdi macalin murjia la yidhaha macalin dhibaateeya ummadda ninka baaba'shay oo dhibaatada ku hayo waa macalin mahdi ha laga qabto ninkaasaa ummadda baaba'sho u haayo nin la yidhaha cumar farayo agaasimaha gaadiidka ah oo nimankaan u soo dhammeeya ganaaxyada waa ku jiryaa ummadda waa xidxidhan tahay labaatan nin aa xabsiga ku jirto ummadda kale waa la caburshay waxaan u joognaa dhibaataa nugu haysata dhibaatada wax nugu haaya qoladan oo isbaaradan dilladda sheegaysa waxayna leeyihiin ma la qaadaayo waana laydinka rabaa waana qasabayna leeyihiin mar walba waayo mar walba joogto waayo marka laga yimaado isbaarooyinka ay ciidamada dowladda federaalka ee ka amar qaata xasan sheekh ay ku dhibaateeyaan gaadiidleyda iyo dadka rakaabka ah waxaa sii dheer dilalka iyo dhaca bareerka ay u geysanayaan bulshada ku dhaqan goobaha ay joogaan si gaar ahna kuwa magaalada muqdisho